sida la sheegay broseskii dheeraa wixii baydhabo lagu soo maray shirarkii isdabajooga ahaa nidaamkii wixii la dhisay wixii lasoo maray runtii saaxiibadaya sheegay aniga kuwaas kuma dheeranahayo waa siday u sheegeen ayagaa xaqiiqda ka sheegay waa sidaa weeye arrinta aan hadda rabo inaan cabbaaro waa dhacdadii shalay shalay sida lala wada socdo caalamkan maaragtay la socdaan idaacadaha iyo tiifiyaasha lagala socday maanta websaayada dhan ku jiro shalay baydhabo waxaa ka dhacday arrin aad u foolxun oo maaragtay shacbigii soomaaliyeed oo deegaanadaas deganaa ama gobolladan hadda waxbaa loo dhisay la yidhi yacnii deganaa ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed aad ugu xanuunsatay aad u foolxun ayaa ka dhacday sida waad og yahay shirkan waxyaalihii kale la soo maray markii maaragtay xagga la iska dhigo markii ugu dambaysay si hal loo helo madaxda qaranka soomaaliyada waxay soo jeediyeen sida haddii xildhibaanka iga horreeyey uu sheegay in muddadaan dib loo dhigo wada hadal la galo ummiddaan wax xalkeeda ah oo nidaamka dalku yaalan waafaqsan ayagana ku heshiin karaan in wax lagu dhiso muddo koobanna maaragtay yacnii arrintaas laga maaragtay laga go'aan gaaro runtii ummadda soomaaliyeed siyaasiintii dadkii meesha joogay odayaashii dhaqanka arrintii waa oggolaadeen waa la soo dhoweeyey waxaa la yidhi wadahadalka hanoo furmo ha la bilaabo ayadoo arrintaas laga cararahayo ayaa maaragtay waxaa la sameeyey wax indhasaraacad ah oo been abuur ah oo aan waxba ka jirin oo lagu tilmaamay doorasho ayaa shalay baydhabo laga abaabulay oo aan dadkii o dhan ay wada sugahayeen yacnii in muddadii la gaadho gobolladii dadkii laga sugahayay aan qaarkooda imaanin dadkii talada qusaysay qaarkooda imaanin laysla gartay in wada hadalkii uu furmo ayaa shalay waxaa la yidhi doorashoa dhacday markii doorashadiiya dad inay boobaan oo maaragtay waxyaalo khiyaaliya inay sameeyaan la ogaaday shacbiga ayadoo idna abaabulin shacbigii baydhabo deganaa bannaanku soo baxay waxay yidhaahdeen arrintaas ha la joojiyo rabitaanka annaga ha la tixgeliyo wax dhibaato ka imaanaysa yaan lanugu qasbin bannaankaysaas u soo baxeen runtii ciidamadii soomaaliyeed buliis iyo milatari iyo ciidamadii dalka joogay oo soomaaliyeed iyo nabadsuguud wixii ka joogay waa ka xishoodeen ciidamadii soomaaliya inay caawiyaan u yimaadey oo maaragtay walaalaheen afrika ka yimid oo amasoo magaceeda meesha ku joogay ayaga hataa waxaa la yidhi gelinka hor waa fiicnaayeen markii dadka yidhaahdeen maanta doorasho run ma aha ma suurobaysa markay yidhaahdeen awoodaa lagu maquuniyey dadki habadala la dhacay sida lanoo sheegay dad badanna waa dhinteen laba qofood waa dhinteen dhaawac badanna wuu jiraa arrintaas mas-uulka la dooranayo waxaa loo dooranayaa soomaaliya gaar ahaan gobolladaasaa loo dooranaya igaad looma dooranahayo waddammada deriska looma dooranahayo in walaalaheenni midowda afrika ka socday siib waddammada deriska ka socday sbeshali dowladda etoobiya ka socday oo baydhabo joogay magaca amasom ku joogay inay dadka awood ku maquuniyaan runtii aad iyo aadaan ugu xumaanay xaqiiqdii markii loo hadlo muddooyinkii dambe burburka soomaaliya ummadda soomaaliyeed markuu ku dhacay soomaalida hadda joogta iyo etoobiyada hadda joogta siiba annagoo runtii maxad ballaaran u jeedinayno maxruumkii dhintay ninkii maaragtay hoggaamiyihii etoobiya hoggaaminayay oo dhintay ninkii la dhihi jiray mele zanaawi iyo saaxiibadiis waxay aad u abaabuleen ummadda soomaaliyeed iyo ummadda etoobiya oo walaalahoo deris ah in isnicibkii iyo olaadihii soo jireenlasoo jireenkaha la abuuray in la baabi'iyo yay runtii aad ugu dadaaleen siyaasiin aniga naftarkay aan ka mid ahay oo dad badan haddanta igala fadhiyaan oo siyaasiin soomaaliyeed arrintaas runtii waa isku raaceenoo guulo badanaa laga gaaray waxaa la abuuray jawi kii hore ka beddelan oo iskaash iyo walaaltanimo ayaa la abuuray arrimaha hadda ka muuqda baydhabo iyo maalmaha meelaha qaarkood dareen waxaa nugu jira shakhsiyaad siyaasadda dawladda etoobiya ka turjumaynin laakiin magaca etoobiya u dhashay ama waddammada deriska ah sida oo maaragtay dad kale la mid ah magaca iga dad sheeganaya kale oo ayagan waddamada deriska ka socdo inay rabaan walaaltinimadii axsaankii la isu galay ummaddii isjecelkii la beeray la abuuray inay rabaan inay u beddelaan in ummadda isnacsiyo la kala fogeeyo dad siyaasidoon aan siyaasadoo aanan fahmi karin inay waxaas abaabulayaan maxaa yeelay arrintii sidaas u dhacday in shacabka la xoogo marar badan kalena qaladaad kale waa jireen in shacabka awood lagu maquuniyo waa lala yaabanaa waxaa kale lala yaaban yahay in wixii sidaas ku soo baxay ay maanta afarta gees ka taagan yihiin oo ay leeyihiin madaxweyneaan ilaalinayna annagaa doornay annagaa aqoonsanay baan u qaadanay maahin uma qaadan ummadda soomaaliyeeda dooratay ayadaana loo aqoons ayadaana maaragtay dooratay haddana ilaalinaysa ma aha arrintaas waxaan leenahay